alxamdu lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina man yahdihi allahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh allahuma sali cla muxamadi wacla aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaani ila ywm اddiin wabacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii lumcat اlictiqaad alhaadi ila sabiili rashaad lilimaami muwafaqu ddiin abi muxamed cabdullaahi ibnu axmed ibnu muxamed ibnu qudaama almaqdasi raximahu llahu tacaala waxaan soo gaarnay qowlka u shiiquu yidhi lahu lasmaau lxusnaa wa sifaat lculaa lahu lilah allah waxaa u sugnaaday al asmaau magacyaalkii alxusnaa wanaagga badnaa iyo wa sifaatu tilmaamihii alculaa ee sarreeyey waana soo sharaxnay fiqradaas qeyb ka mid ah ilaahay magacyaal wanaag badan ayuu leeyahay sifaad saraydana waa leeyahay sifaaddiisi marka wax ka mid ah ayuu sheegay arraxmaan allah naxariista ballaaran istawaa waa kor noqday calal carshi carshiguu ka kor noqday oo ka sara maray istiwaha waa sifatun min sifaat illaah waana sifatu lficliya waa sifaadda ilaahay mashiicadiisa ku tacalluqda yafcalu mataa shaa kayfa shaa oo markuu doono uu sameeyo marka ilaahi weynaa subxaana wa tacaala carshigiisuu ka sara maray istiwaa'an yaliiqu bijalaalihi wa cadamatihi waxa weeyaan kor noqosho u laa'iq ah weynankiisa iyo cadamadiisa istiwaha waxa weeyaan a'imadii salafu saalix min altaabiciin wa man bacdahum way fasireen ardadii waxa weeyaan saxaabada way fasireen waxa weeyaan saxiixulbukhaariga waxaa ku yaalla abulcaaliya inuu fasiray oo uu ku fasiray huma istawaa ila asamaa markuu fasirayey wuxuu yidhi istawaa ila asamaa irtafaca waa kor noqoday weeye macnaheeda waa kor noqday istawaa ila samaa irtafaca fasawaahunna fasawaahunna ay khalaqahunna marka sidaas ayuu u fasiray abulcaaliya oo cabdullaahi bni cabaas cabdullaahi bni mascuud iyo keyrkoodba waxa weyan dadka cilmiga ka qaatay ka mid ahaa mujaahid ardagii cabdullaahi bni cabaas isna wuu fasiray saxiixulbukhaarigay ku taalla matnigiisa oo mujaahid wuxuu yidhi istawaa calaa cala alcarshi carshiga ilaahay ka sara maray subxaana saxiixulbukhaariga baabka wa kaana carshu cala almaa halkaas bay ku sugan tahay ka eeg bal sidaas oo kale waxa weeyaan imaamu lmufasiriin ibnu jariir adabari kitaabkiisa tafsiirka ah fi suurati albaqara huma istawaa ila asamaa markuu fasirayey aqwaashii dadku yidhaahdeen markuu sheeg sheegay wuxuu yidhi wa wla almacaani macaanidan midka ugu xaqnimada badan oo qowlkan ilaahay lagu fasiro huma istawaa ila samaa ah waxa weeyaan calaa calayhina wartafac waa ka sara maray carshiga weeye macnaha ugu xaqnimada badan maxayla waa macnihii laga soo naqliyey sanad saxiix ah waxa weeyaan salafka salafka looga soo naqliyey marka macnahaas ayaa ugu xaqnimo badan istiwahana mar kale ayuu noo imaan doonaa isagoo intan ka faahfaahsan arraxmaan allaha naxariista ballaaran istawaa waa kor noqday cala alcarshi carshiga ayuu ka kor noqdo ka kor maray lahu lilah allah keligiisu u sugnaaday maa shay fi samaawaati ciralyaalka ku sugan iyo wamaa shay fi l ardi dhulka ku sugan iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxayda iyo wamaa taxta atharaa carrada waxa ka hooseeya wa intajar haddaad kor u qaadaan bilqowli hadalka fa innahu alle yaclamu wuxuu og yahay asira waxa qarsoon iyo wa akfaa waxa kasii qarsoonida badan lahu maa fi samaawaat lahu lilah alla keligiis ayuu u sugnaaday maa shay fi samaawaat ciharyaalka ku sugan wax alla samaawaadka waxa ku sugan ciharyaalka malaa'igta iyo qeyrkoodba allah ayaa iska leh wamaa shayna allu u sugnaaday fil ardi dhulka ku sugan wax alla waxaa dhulka ku sugan min insiyin wa jinniyin wa xayawaanin wa jamaadaatin wa nabaatin kulluha lilah wax alla waxaa dhulka ku sugan hadday yihiin insi hadday yihiin jinni hadday yihiin xayawaan iyo noole hadday yihiin geedo hadday yihiin jamaadaad kale dhammaan allah iskale sida uu u leeyahay waxaa samaawaadka ku sugan wamaa baynahumaa samaawaadka iyo dhulalyaalka waxa u dhexeeyana allay u sugnaadeen wax alla waxaa cirkiiyo dhulka u dhaxayda hadday dabayl tahay hadday daruur tahay hadday makhluuq kale tahay dhammaan rabulcaalamiina iskale wamaa taxta atharaa carada waxa ka hooseeyana rabulcaalamiina iskaleh waxaa ciidda ka hooseeya ee meyd ku aasan ee dahab ku aasan ee dheeman iyo jawhar kale ku aasan ee shidaal ku aasan ee makhluuqaad kaleta iyo noole ku jira dhammaan ilaah rabulcaalamiin ayaa iska leh rabulcaalamiin ayaa iska leh atharaa waa carada atharaa waatay la yidhahdaa mahmaahda shataana maa bayna atharaa wathuraya labada shay aaday u kala fogyihin marka la raba in la yidhaahdo ayaa la yidhahdaa shataana maa bayna atharaa wathuraya thuraya waa xidigaha lixda ah oo yaryaroo isku dhow marka tharaana waa carada marka aaday u kala fogyihin wey xidigaha iyo ciiddu wain tajhar marka ciidda waxaa ka hoseeya allah iska leh wain tajhar haddaad kor u qaado bilqowli hadalka fa inahu alle yaclamu isaga og asira waxa qarsoon iyo wa akfa waxa kasii qarsoonida badan waxa weeyaan qaabka qur-aanka uu tarkiibkiisu isku saaran yahay waa qaab aada u cajiib badan markii aayadii hore lagu soo sheegay in rabulcaalamiin samaawaadka ka koreeyo waxa weeyaan si nala kugu caddeeyo rabbi inuusan makhluuqa meel ka shabihin oo uusan makhluuqa waxa weeyaan ilaahi weynaa marna shabihin waxa weeyaan waxaa nala tusayaa toddobada sama waxa ka koreeya iyo waxa ka hooseeya haddana isku si uu ilaahay uu og yahay isku si uu arkayaa isku si uu maqlayaa oo samaawaadkuu ka koreeya marka laleeyahay kama qarsoona waxa samaawaadka ka hooseeya iyo waxa ku dhex jira iyo waxa dhulalka korkooda saaran iyo waxa kasii hooseeya isku si ayuu arkayaahoo wax ilaahay ka qarsoon ama uusan maqlayn ma jirto markaasuu u yidhi ilaah wa in tajhar haddaad kor u qaado bilqowli hadalka fa inahu alla yaclamu waa og yahay asira waxa qarsoon iyo wa akfaa waxa kasii qarsoonida badan sirta laba macnaa lagu fasira macnaha ugu haboon waxa weeyaan sirta waxaa loola jeedaa wixii laba qof hoos iskugu sheegeen oo waxa weyan isku siraysteen oon cid kale loo sheegin rabulcaalamiin waa og yahay waxa kasii qarsoonida badanna waxay tahay waxa qalbiga qofka kusoo dhaca ee cidna uusan u sheegin taasuna waa kasii qarsooni badan tahay marka labadaba rabulcaalamiin isku sii uu og yahay caliimun bidaati suduur laabaha laabaha xaaladda u saaxiibka iyo xaaladda laabtaadu ku sugan tahay ayuu rabbi og yahay rabbi taas ayuu og yahay macno kalaa jira oo la yidhahdaa sirta waxaa loola jeeda waxaa qalbiga ku jira waxa kasii qarsoonida badanna waxay yihiin waa waxa qalbigaagaba aan hadda ka hor kusoo dhicin laakiin mustaqbalka berriya wixii ka dambeeyoo kale kusoo dhici doona taasna alla waa og yahay waxa hadda qalbiga kaaga jireen wax makhluuq uu ogeyn ee cidna aadan u sheegin iyo waxa mustaqbalka soo socda qalbigaaga kusoo dhici doona labadaba rabulcaalamiin waa og yahay welidaa taas darteedu waxay keenaysaa waxa weeyaan qofka qiyaamaha rumaysan ee rabulcaalamiin rumaysan inuu waxa weeyaan qalbigiisa waxa uga fakeraya rabulcaalamiin uga cabsado waxa dhegihiisa uu ku dhegaysanaya rabbi uga cabsado waxa indhihiisa uu ku fiirinaya rabbi uga cabsado wax kastaba uu ogaado rabbi inuu muraaqabeynayo si kastana uu ula socdo oo uu og yahay axaada ilaah waa koobay bikulli shayin wax walbaba cilman oqoon ayuu ilaahay ku koobay axaada waa koobay rabbi bikulli shayin wax kastaba cilman oqoon iyo ogaal ayuu rabbi ku koobay waxa weeyaan cilmantaa tamyiis ah oo waxa weyan axaada ilaah waa koobay bikulli shayin wax walbaba cilman min jihati cilmin xagga cilmiyahaan u koobay asalka carabigu wuxuu noqon markaas axaada cilmuhu ilaahay cilmigiisaa koobay bikulli shayin wax walbaba oo wax uusan ogeyn ilaahay ma jiraan wa qahara waa qasbay ilaah kulla makhluuqin makhluuq dhammaantiis cizatan awood iyo wa xukman xugunuu ku dirqiyey wa qahara ilaah waa qasbay kulla makhluuqin makhluuq dhammaantiis cizatan awood iyo wa xukman xugun cizada waxa weeyaan alquwatu waalqalaba waxa weeyaan shay kastaba rabbulcaalamiin wuxuu ku koobay awood oo xukunku axkaamtu waa saddex alxukmu sharciy alxukmu alqadariy alxukmu aljasaa-iy xukun sharciga ah waa xukunka ilaah kitaabkiisa ku soo dejiyey nabigana uu sala allahu calayh wasalam u waxyooday oo qur-aankaas iyo xadiidkiisa ah qur-aankaas iyo xadiidkiisa macnaha xadiidka nabiga sala allahu calayh wasalam kaas waa xukun sharci ah taas dadka alla kuma dirqiyo macnaha kuma dirqiyo waxaan ula jeedaa qofku inuu fuliyo alla kuma dirqiyo ee ilaah subxaana wa tacaala qofka banu aadamka wuxuu ku abuuray mashiica inuu leeyahay macnaha doonis uu wax ku dooro karo inuu leeyahay xaqana waa u caddeeya rabbulcaalamiin wuxuu leeyahay marka dariiqaas waa dariiqii najaadka ama badbaadada ee la iigu dhowanayo raalli ahaanshahayga iyo jannadayda lagu gaaraya raac dariiqaasna waa dariiqa halaaga iyo cadaabka iyo caladayda lagu gaarayo ee ka leexo sidaas ayaa loogu caddayn qofkuna wuxuu doortaa markaas lagu abaalmarin oo xukunkaas dadka ilaah kuma dirqiyo kuma qasbo laakiin xukunka kowniga ama qadariga ah xukunka qadariga waxa weeyaan wax alla waxa koonkan ka dhacaya ilaahay wuxuu abuuray oo uu qadaray intuusan cirkiya dhulka abuurin uu ilaahay qadaray waxa koonkan ka dhacaya oo mathalan qofka faqiirka noqonaya kan qaniga noqon kan gablaka noqona iyo kan caruurta dhalin midka midka xanuunka uu daashanaya xanuunkuusan ka harayn oo jiroolowga noqon iyo midka caafimaadka ku raaxaysan midka waxa weeyaan noqon sayidka ama mid wax xukuma ee amiirka noqon iyo midka la xukumin waxa weeyaan midka dulloobin iyo midka cisoobin dhammaan kan caaqilka noqon iyo kan dabaalka ah kan waalan iyo mid kafiyow dhammaan waxaas oo dhan rabbulcaalamiin wuxuu qadaray cirkii dhulka intuusan abuurin sidii uu u qadarayna u dhacayaan xukun kowniyaha la yihahda mana dhici karto qof inuu khilaafo oo qofkii loo qadaray inuu jaahil noqdo weligiis caalim noqon maa kii loo qadaray caalim inuu noqdona waa qasab waa noqonaa kii faqiir loo qadaray waa noqonaa waa qasab marna qani ma noqon karo kii qaninimo alla u qadaray wuu noqon oo faqiir cid kama dhigi karto kii loo qadaray inuu ra-iis noqdo wuu noqonoo lagama diidi karo kii loo qadaray inuu mar-uus noqdoo la xukumana wuu noqonoo wax cid kama baaji karto sidii loo qadaray u dhicin xukun waxaa la yidhahdaa kowni ah ama qadari ah waa sidii ilaahay u qadaray xukunna waa xukunka jazaa-iga ah waxa weeyaan ilaahay inuu dadka kale abaal mariyo oo dadkii ku kufriyey naar ku abaal mariyo oo kuwii rumeeyey iimaanka laga helay janno ku abaal mariyo way dhicin laa maxaalata marka axkaamtu waa saddexdaas xukunkii marka kowniga ahaa ama qadariga ahaa inuu dhacaya waa lagama maarmaan alla waa ku diqiyey qof khilaafi karaa ma jiro mid ugu talagalay inuu madoobaado iyo mid caddaan loogu talagalay mid inuu dheeraado loogu talagalay mid inuu gaabnaado loogu talagalay mid dhegala-aan loogu talagalay mid indhola-aan loogu talagalay mid indha loogu talagalay iyo dhegaba waxa weeyaan mid kasta qaabkii loo qadaray cidna kama baaji karto waa xukun qadari ah sidaas ayuuna u fulayaa xukunka waxa weyan jazaa-igana sidaasuu u fulayaa kii rumeeyey inuu abaal mariyo janno ku abaal mariyo kii waxa weeyaan ku kufriyeyna uu naar ku abaal mariyaa sidaas ayay u fulaydaa waxna kama baaqamayaan haddana laakiin xukunka sharciga isaga qofna laguma qasbo oo ilaahi weynaa subxaana wa tacaala dadka wuu u cadeeyey laakiin kuma qasbo marka waqahara ilaah waa qasbay kula makhluuqin makhluuq dhammaantiis cizatan awood ayuu ku qasbay iyo waxukman marka cizada waxaan idhi alquwatu walhalaba weeye alquwatu walhalaba marka xukunkana waxaan idhi saddexdaasa loo qaybinoo waa xukunkii qadariga ahaa iyo kii jazaa-iga ahaa iyo kii sharciga ahaa marka asal ahaanna ka carabi ahaan cizatanta iyo waxukman waa tamyiiskii muxawal can ilfaacil ahaa oo luqada carabiga waxay noqon waqahara waxaa qasbay kula makhluuqin makhluuq dhammaantiis cizatuhu allah awoodiisa iyo wa xukmuhu ilaahay xukunkiisa wa wasica wuu u waasac noqdo wuu la gaaray ilaah kula shayin shay dhammaantiis raxmatan naxariis iyo wa cilman oqoon wa wasica wuu la kala gaaray rabbi kula shayin shay dhammaantiis raxmatan naxariis iyo wa cilman oqoon iyo ogaal ayuu rabbulcaalamiin la kala gaaroo kala gaarsiiyey ayadana waa sidii oo kale waa tamyiis muxawal can ilfaacil asalku wuxuu ahaa wa wasica raxmatuhu wa cilmuhu kula shayin ilaahay raxmadiisa iyo cilmigiisu wax walbaba waa gaadheen marka raxmadda allah wax kasta way gaadhtay gaal iyo muslimba way gaadheen waxa weeyaan xayawaanka noolaha dhammaantiis wuu gaaray waxa weeyaan abuurista uu abuuray waa raxma nimco ilaahay weeye dabaysha caafimaadka risaaqadda waxa weeyaan kulli way wada haystaan makhluuqii laakiin kanu waa adduunyada naxariistaas caamka ah ee ka dhaxayda makhluuqoo dhan waa adduunka markay wada gaarayso wa raxmatii wasicad kulla shay rabbulcaalamiin wuxuu yidhi naxariistaydu waxay u waasac noqotoo gaartay shay dhammaantiis amaa aakhiro naxariista rabbi waxay khaas ku tahay mu'miniinta ee waxa weye naxariista alle caam ma ahan oo gaalada ma gaarayso rabbi aada u naxariis badan yahay nabigeena suuban sala allahu calayhi wasalam xadiidka bukhaari ku sugan iyo muslim min xadiidi cumar waxa weeyaan waxaa loo keenay maxaabiis kufaar laga soo qafaashay marka qof dumara oo dumar oo ka mid aheed kufaarta lasoo qafaashay oo maxaabiista ku jirtay ayaa or ordaysa caruur yar markay heshanta qaado waxa weeyaan ayay xabadkeeda ku qaban oo naaskeeda u nuujin marka waxay tusayda macnaa gabadhan marka lasoo qafaalay carruuray kasoo tagtay carruuray nuujinayda kiyay raadin marka oy ka naxsan tahay soo ma jeedid marka caruurka markay hesho way qaadin markaasay nuujin nabiga wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam ma u malaynaysaan islaantaas inay caruurkeeda naar kutuubad ku tuuraydo iyadoo awooda markaasay saxaabadu yidhahdeen maya ilaahan ku dhaaranaya markaasuu nabigu yidhi sala allahu caleyh wasalam lallaahu arxamu bicibaadihi min haadihi biwaladiha rabbi baa uga naxariis badan midaas caruurkeeda caruurkeeda rabbi baa uga naxariis badan marka ilaahay naxariistiisu way ballaaran tahay dadka uu cadaabayana waa dad mutay waa dad mutay oo qashinqub noqday oon qiimo lahayn oo ilaah rabbulcaalamiin caasiyey oo waxa weeye nacuudu billaah ilaahay baan ka magan galaynaahe dariiqeedii qaaday wey naarta cilmigiisuna ilaahay waa u waasac noqday makhluuq oo dhan ilaahay cilmigiisu makhluuq oo dhan ayuu u waasac noqday cilmiguna waa sifaada midka ugu ballaaran xagga mutacalaqa oo waxa weeyaan sida shaarixuba inii dhigaya sadarka ugu dambeeyo boggan calima ilaah wuu ogaaday maa kaana wamaa sayakuunu wamaa lam yakun low kaana kayfa yakuunu waxa weeyaan calima ilaah wuxuu ogaaday maa kaana wixii hadda ka hor dhacay oo tegay ilaah waa ogaaday wamaa sayakuunu waxa hadda kadib dhici doona oon weli la gaarina rabbulcaalamiin waa og yahay wamaa lam yakun wax aan dhicin hadda kadibna aan dhacayn low kaana hadduu dhici lahaa kayfa yakuunu qaabku noqo lahaana ilahay waa yaqaan waa mida midda usii cajiibka badan wax aan hadda ka hor dhicin hadda kadibna aan dhacayn hadday dhici lahaayeen qaabka ay u dhici lahaayeena rabbulcaalamiin garana oo waa sidee aayaadka qur-aanka bal fiiri ilah wuxuu yihi subxaana walow calima allahu fiihim khayran la asmacahum hadduu ilaah gaalada ku ogaa lahaa khayr xaqa ayuu maqashii lahaa samaaca qabuulin wanqiyaad waxa weeyaan xaqa ayuu qalbigooda geli lahaa haddii ilaahay khayr ku ogaa laakiin rabbulcaalamiin khayr kuma ogaa sidaas darteeda xaqa ma maqashiin maqashiinta laga anfina loley lama maqashin macnaha samaaca qabuul wey dhegta way ka maqleen waxyiga oo la akrinaya dhagaha way uga dhacaysay kufaarta laakiin qalbigooda ilaah waxa weeyaan samaac ay ku aqbalaan ilaahay ma siin sababtuusan u siinna rabbi wuxuu ku og yahay quluubtooda inaan khayr ku jirin marka fiiri gaalada quluubtooda in xaqu galo oo ay xaqa aqbalaan ma aysan dhicin hadda kadibna dhici mee wa maca daalika rabbi wuxuu og yahay haddii la maqashii lahaa xaqan waxa dhici lahayo ilahay ogi haddii qalbigooda khayr ku jiri lahaa wixii dhici lahayo alla ogi khayr kuma jiro qalbigooda laakiin haddii qalbigooda khayr ku jiri lahaa waxa dhici lahaa alla waa ogi qalbigooda in khayr ku jiraana wax dhacaya maaha hadda ka horna ma dhicin wa maca daalika hadduu ku jiri lahaa wixii dhici lahaa alla waa ogi oo ilaah wuxuu leeyahay haddii ilaah qalbigooda khayr ku ogaa lahaa xaqu maqashii laha sidoo kale rabbulcaalamiin wuxuu yidhi markuu ka hadlaya gaalada aakhiro ilaa wuxuu yidhi walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canh walow rudduu gaalada haddii la celi lahayo adduunyo loo soo celi lahaa lacaaduu waxay u noqo lahaayeen limaa shaygii nuhu canhu laga reebay kufrigii iyo mukhaalafadii sharciga ee laga reebay oo ay naartan ku muteen ayay u laaba lahaayeen haddii adduun loo celi lahaa bal fiiri macnaha kufaartu aakhira marka la tagay leeyihin hana la celiyo ilaahiyow xaaladii waa ogaanay xaqiiqadii waan ogaanay haddaan soo dadaalayna aan soo camal falayna hana la celiyo rabbi wuxuu leeyahay haddii la celi lahaa qaabkay noqon lahayn waan oga wa maca daalika lana celima ma dhacaydo qof aakhiro tegay ee waxa weeyaan xisaabtii la kulmay kadib in la celiyo layidhaha adduunyo kusoo diyaargarow waxa weyan wax dhacaya maaha wax hadda ka hor dhacayna ma ahan wax hadda kadib dhacayana ma ahan haddana hadday dhici lahayd oo la soo celi lahaa qaabkay u dhici lahayd alla ogi oo wuxuu leeyahy walow rudduu haddii la celi lahaa laba celi maayee oo dhici ma maysee haddana la caado waxay u noqon lahaayeen ila limaa nuhu canhu wixii laga reebay oo kufrigii iyo mukhaalafadii ku laaba lahaayeen kufrigii iyo mukhaalafadii ayay kula ku laaba lahaayeen taasay ku laaba lahaayeen marka waxa weya ilaahay wax walbu ogya wixii hadda ka hor dhacay wax hadda kadib dhacaya wax aan dhacaynin hadday dhici lahaayeen qaabkii u dhici lahaayeen ogi yaclamu ilaahu wuxuu og yahay maa bayna aydiihim addoommada waxa hortooda ahaaday wamaa khalfahum waxa gadaalkooda ahaaday walaa yuxiituuna addoommadu ma koobaan bihi bilaahi alle cilman oqoon iyo ogaal kuma koobaan yaclamu alla wuxuu og yahay maa bayna aydiihim waxa addoommada hortooda ahaaday maxaa loola jeedaa saddex macnaa lagu fasiraa saddexdaba shaarix waa kuu dhigayaa maa bayna aydiihim addoommada waxa hortooda ah hadeer oo adduunyadii ah adduunyada hor taalla alla waa ogyahay wamaa khalfahum waxa ka dambeeyo soo socdana alla waa ogyaho aakhiradii ah taas waa macno macnaha labaad yaclamu alla wuxuu og yahay maa bayna aydiihim addoommada waxa ka horeeya oo adduun oo waxa weyaan aakiradii ah aakhirada ka horeyday kusii socdaan alla waa ogyahay wamaa khalfahum waxa ka dambeeyo adduunyadii ka soo socdaan alla waa ogyahay macno kale yaclamu ilaahu wuxuu og yahay maa bayna aydiihim addoommada waxa ka horeeya cimrigoodii inta ka hartay waqtiga u harayo hortooda kasii muuqda kaas alla waa ogyahay wamaa khalfahum waxa ka dambeeyay soo dhaafeen cimrigoodana alla waa ogyahay iyo waxay ku sameeyeen wamaa walaa yuxiiduuna ilaahay ma kuma koobaan walaa yuxiiduuna addoommadu kuma koobaan bihi bilaahi alle cilman oqoon kuma koobaan ilaahay weynaa addoommadu cilmi kuma koobi karaan intii looga sheegay sifaadiisa unbay addoommadu ka garanayaan ee ilaahay cilmi iyo idraag laguma koobo mawsuufun ilaahay waa mid ku tilmaaman bimaa kii wasafa uu ku tilmaamay bihi maaga nafsahu nafsadiisa fii kitaabi kitaabkiisa uu kula tilmaamay kitaabka alcadiimi weynanka badan mawsuufun rabbulcaalamiin waa mid ku tilmaaman bimaa wixii wasafa bihi uu maaga ku tilmaamay nafsahu nafsadiisa fii kitaabi kitaabkiisa uu kula tilmaamay kitaabka alcadiima weynanka badan wa calaa lisaani nabiyihi nabigiisa carabkiisa uu ilaahay iskula tilmaamay nabiga alkariimi wanaagga badan marka fiiri rabbulcaalamiin waxaa lagu tilmaamaa oo lagu sifeeyaa wixii uu asagu isku tilmaamay halkuu iskula tilmaamay kitaabkiisa weynanka badan oo ah kitaabka qur-aanka ah sifaadda kitaabka qur-aanka ku sugan ee ku taalla ee rabbulcaalamiin isku tilmaamayo waa in lagu tilmaamaa iimaanan bihi rumayn ilaahay la rumaynayo tan kale wixii alla isku tilmaamay oo nabiga carabkiisa iskula tilmaamay waa maxay axaadiista saxiixa ee nabi maxamed ka sugan weye sala allahu caleyh wasalam ee nabigu uu ilaahay ku tilmaamayo allah isku tilmaamay maxaa yeelay xadiidka nabigu waa waxyi waa waxyi wamaa yandiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa nabigu kuma hadlo hawadiisa xaggeeda kama hadlo waxa uu ku hadlayaa waa waxyi rabbulcaalamiin xaggiisa ka yimid marka waxa weeyaan fiiri carabka nabigu ilaah iskula tilmaam marka uu leeyahay waxaa lagu dareensiin waxa nabigu ku hadlayo sala allahu caleyh wasalam ee diin ah oo axaadiistas ah waxa weeyaan axaadiistaas waa waxyi uu ku soo dejiyey nabiga rabbi rabbiyaa soo dejiyey carabka nabigu isu marka kusoo dejiyey marka waxa weyan waa waxyi marka wuxuu kitaabka iskula sheegana ilaahay asagaa isku tilmaamay oo waa hadalkiisii qur-aanku wuxuu nabigu ku tilmaamana ilaah isaga isku tilmaamay oo carabka nabiga iskula tilmaamo nabiga waxa weeyaan xuruufta ha yeesho laakiin macnaha axaadiistu waa waxyi waa waxyi halkan marka waa qaacido muhiim jiddan jiddan qaacido weyn ee ahlu sunna waljamaaca qawaacidka ugu waaweyn ahlu sunna waljamaaca fi lasmaa wasifaat ay waxa weeyaan maraan weeye qaacidadaasuna waxay tahay nasifu llaha bimaa wasafa bihi nafsahu rabbi waxaan ku tilmaamaynaa wuxuu naftiisa ku tilmaamay oo wasafahu bihi rasuuluhu ama rasuulkiisu ku tilmaamay sala allahu caleyh wasalam min gayri taxriifin anagoo leexin oo waxa weeyaan macnihii rabulcaalamiin uu isku tilmaamay ka leexi mayno dhihi mayno istawaa waxaa loola jeedaa istowlaa dhihi mayno yadda waxaa loola jeedaa qudra ama nicma dhihi mayno waxa weeyaan sifo ilaahay isku tilmaamay sidaan rabbi sheegayo ama nabigu ku sheegay loolama jeedee saas kalea loola jeedaa dhihi mayno ma leexinayno min gayri taxriifin walaa tacdiil mana macno tirayno dhihi mayno lafdigaanaan iska akrayna istawa laakiin macno ah ilaahaa sareeya sugi mayno dhihi mayno maxaa waa tacdiil lafdiga inaan ka macno tirno ayadana waa iska ilaalaynaa wa min gayri takyiif kayfiyana u sheegi mayno sifaadda alle markaan tilmaamayno wax kayfiya u sheegi mayno macnaheeduna ma aha sifaadda ilahay kayfiye male sifaad waxaan kayfiye lahay waa waxaan jirin sifaadda alle kayf waa leedahay laakiin laa yaclamu kayfaha ilaa huwa sida alle daatadiisa cidaan asaga ahayn aysan u gelayn kayfkeeda alle daatuu leeyahy waa wax jira daatuu leeyahay rabbi haddana daatadiisa laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa sida alle yahay cid garanaysa ma jirto asaga maahane sidaasoo kale sifaadda allah kayf waa leedahay laakiin kayfka ma garanayo ilaa asaga umaaha cid kale garanaydo marka bilaa kayf bilaa takyiif walaa tamthiil haddana waxaan sifaadda ilaahay sugaynaa annagoon ilaahay addoommadiisa kala mid dhigayn oo ilaahay sifaadiisa sifaadda makhluuqa ka dhigi mayno mid lamida hadduu istiwaa yidhi oo alla kor noqosho sheegay kor noqoshada makhluuqa mid shabahda ma ahan ee waa sifo asaga laa'iq u ah hadduu yad sheegtay yaddu waa mid allaah u laa'iq ah hadduu weji alla isku tilmaamo ilaahay wejigaasu waa mid asaga laa'iqa mid makhluuqa shabahda ma ahan marka qaacida muhiim jiddan weeyaan ahlu sunna waljamaacan isla ogol yihiin oo ah nasifu llaha bimaa wasafa bihi nafsahu bilaa taxriifin nasifu llaha bimaa wasafa bihi nafsahu oo wasafahu bihi rasuuluhu min gayri taxriifin walaa tacdiilin wa min gayri takyiifin walaa tamthiilin qaacidadaas iyadoo sidaas ku macnaana wuu kuu dhigayaa shaarixa laakiin xoogaa midan tacbiirkaana ugu fudud oo waxa weya sidaas aan u sheegay a'imo badan ayaa sheegay waxaana ka mid a a'imada sheegay alxaafid ibnu kathiir fi tafsiirihi marka uu sharxayo fii suurati alacraaf qowlka allah subxaanahu wa tacaala huma stawaa cala alcarsh ina rabkum lahu ladii khalaqa asamaawaati waalarda wamaa baynahuma fi sitati ayaamin huma stawaa cala alcarsh yuqshi leyla annahaar uma stawaa cala alcarshi halkaas ayuu ku sheegaa qaacidadan muhiimka ah marka waa inaad ka qorataa halkaas oo ugu laabataa ood aada ugu xifdidaa wuxuuna yidhaahdaa wahaada markuu sheego in sifaadaas allah oo istiwaha iyo keyrkeedba sida ilaah iskugu tilmaamay nabigu ugu tilmaamay sala allahu calay wasalam loo socodsiiyo ayadoon makhluuq lagu shabahayn kayfiyana laga caqiidaynayn ayuu wuxuu yidhi wa hada madhabu salafi asaalix kan waa madhabkii salafu saalix markaa salafu saalixi ayuu wax ka tilmaamay oo dariiqaas maray wuxuu yidhi sida maalik imaamu maalik weeye madhabkiisii walawsaac abu camar alawsaaci weeyaan madhabkiisii wthawriy sufyaan thawri waa madhabkiisii wleyth ibnu sacd leyth ibnu sacd weeye madhabkiisii wshaaficiy amed waxa wey wshaaficiyu imaam shaafici weeye madhabkiisii wa axmed ibnu xambal axmed ibnu xambal weeye madhabkiisii wa isxaaq ibnu rahaweyhi weye madhabkiisii iyo waxa weeyaan wagayruhum wagayrihim de intaas iyo keyrkood maalik iyo intii ka dambayday iyo wagayrihim intaas keyrkood oo min a'imati lmuslimiina muslimiinta imaamyaalkoodii ah qadiiman kuwii hore ee salafka iyo wa xadiidan kuwii dambe oo ka dambeeya oo dariiqooda maray dhammaan wadadaasay mareen ahlu sunna waljamaaca wadadaas ayay mareen madhabkoodu waa maxay wa huwa imraaruhaa kamaa jaa-ad waa in sifaada loo marsiiyo oo loo socodsiiyo siday u timid min gayri takyiifin walaa tashbiih ayadoon kayf loo sheegayn ilaahayna makhluuqa lagu shabahayn walaa tacdiil ana la macno tirayn ilaa uu ka yidhi hadalkiisi u waday u waday uu yidhi bal ilamru kamaa qaala ala'ima bal iska badaaya arrinku waa sida a'immadu yidhaahdeen minhum a'immadaas waxaa ka mid a nucaym ibnu xamaad alkhusaaci shaykhu lbukhaari raximahullah nucaym ibnu xamaad alkhusaaci ayaa ka mid ah marka muxuu yidhi nucaym ibnu xamaad alkhusaaci wuxuu yidhi oo shaykhu bukhaari imaam bukhaari sheekiisii wuxuu yidhi man shabaha allaha bikhalqihi kafar qofkii allah makhluuqiisa ku shabaha waa gaal waa gaaloobi qofkaas qofka yidhahda allah iyo makhluuqiisa iska shabaha hal meel baa iskaga shabaho waa gaal sifaadda allah waa mid asaga u laa'iqa kamaalkiisa sifaadda makhluuquna waa mid iyaga u laa'iqa nuqsaantooda waman jaxada maa wasafa allahu bihi nafsahu kafar qofkii diida sifo ilaahay naftiisa ku tilmaamayna waa gaal waxa ilaahay isku tilmaamayna waxaa soo gelaya wixii ilaahay uu iskula tilmaamay kitaabkiisa qur-aanka ah iyo wixii uu nabigu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam waxa weyan xadiidka saxiixa ah qofka diidaa waa kufriyey aimo badanaana sidaas caddeeyen inay kufriyey qofka sifaadda ilaahay diida waxaana ka mid ah imaamuna shaafici raximahullah oo waxa weyan alxaafid ibnu xajar alcasqalaani fatxulbaariga ayuu kusoo naqliyaa markuu baabka sharxayo wa kaana carshuhu cala almaa sharaxa ayuu ku keenaa imaamu shaafici inuu yidhi sifaad ayuu ilaahay leeyahay sifaaddaas qofka diida waa kufrinaa laakiin masale muhiim uu imaamu shaafici daba dhigaa oo wuxuu yidhahdaa qofka wuxuu kufrinaa waa marka xujada lagu oogo oo xaqa loo caddeeyo oo sifaadan rabbulcaalamiin isku tilmaamay loo caddeeyo oo haddana markaas loo caddeeyo kadibna uu waxa weeyaan uu u hoggaansami waayo oo uu qiri diido sifaadaas allah markaas wey markuu kufrinaa laakiin marka horeeto oo uu jaahilka yahay hadduu diido lagu gaalaysimaa sababtoo ah caqli iyo tafakur laguma ogaa karu leeya imaamu shaafici raximahullah marka waa masale kufriga in la diida sifaada allah markaasu wuxuu yidhi alimaam nucaym ibnu xamaad alkhusaaci walaysa fima wasafa allahu bihi nafsahu walaa rasuuluhu tashbiih waxa rabulcaalamiin isku tilmaamay oo naftiisa ku tilmaamay ama rasuulku sala allahu calayh wasalam ku tilmaamana tashbiih ma aha masale muhiima weeye sifo ilaahay isku tilmaamay weji yad waxa weeyaan istiwaa ridaa qadab sifaadaas uu ilaahay isku tilmaamay inaad ku tilmaamtaa tashbiih ma ahan tashbiih ma ahan marka waa qaacidda waxa weya muhiima jidda aimo badan badan badanna sidaas ayay waxa weeyaan ay u wada sheegeen sidaas ayay u wada sheegeen qaacidadaas waxaana insha allahu haddana soo naqlinaynaa waxa weeyaan alimaamu tirmidi oo asna sidaasoo kale qaacidadaas u sheegay waana muhiim qofku inuu ogaado imaamu tirmidi raximahullah sunankiisa kitaabu zakaat baabka ah baabu maa jaa-a fii fadli sadaqa marka baabkaas uu marayo oo uu sheegay xadiidka lix boqol lixdan iyo kow markuu xadiidkaas sheegay xadiidkaasa waxaa ku jirta sifa sifa ku jirta min sifaatillaahi ka mid ah oo xadiidkaas waxaa ku jira nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam maa tasadaqa axadun bisadaqatin min dayib qof sadaqaystaa ma jiro sadaqo shay xalaala xaggeedna sadaqada ka bixiya il walaa yaqbalu allahu ila dayib ilaahay ma aqbalo shay aan xalaal ahayne qof xalaal bixiyaa ma jiro ilaa hadday dhacdo oo qofku shay xalaal ah wax ka sadaqeeyo akhadaha araxmaanu allaha raxmaanka wuxuu ku qaadayaa biyamiini midigtiisa marka fiiri xadiidka waxaa ku jirta sifa min sifaati raxmaan oo ah waxa weeyaan yamiin ilahay inuu midig isku tilmaamay nabigiisa carabkiisuuna iskula tilmaamay ilaa xadiidka waxaan ogaanay carabku nabigu uu ku sheegaya waa waxyi xadiidku oo macnihiisa waa waxyi xuruuftana nabigaa leh axaadiista qur-aankana lafdigiisa macnihiisuba waa waxyo rabbulcaalamiina ku hadlay marka xadiidkaas rabbi wuxuu iskula tilmaamay calaa lisaani nabiyihi yamiin sifadaasu marka qaacide ka baxshay alimaamu tirmidi raximahullah abu ciisa atirmidi wuxuuna yidhi waqad qaala kayru waaxidin min ahli lcilmi in badan oo ahlucilmiga ka mida waxay yidhaahdeen fii hada alxadiidi wamaa yushbihuhu fii hada alxadiidi wamaa yushbihu hada min alriwaayaat xadiidkan iyo wixii u eg oo riwaayada ah oo min asifaati sifaada ilaahay ah wa nusuuli rabbi rabbi inuu soo dego ah oo uu samaau dunya usoo dego kula leyla weeye xiina yabqa thulutha leyl akhiir waa noo imaan doonta masaladaas rabbi inuu soo dego ah tabaaraka ilaaha qeyrkiisu bata wa tacaala allah sarreeya kula leylatin habeen kasta ilaah inuu usoo dego ilaa samaai dunya qaaluu ahlu cilmigu waxay yidhaahdeen qad habatat iriwaayaatu riwaayaduhu waa sugnaadeen fii haadaa sifadan ilaahay way ku sugnaadeen wa yu'manu bihaa waa la rumaynaa waa in la rumeeyaa walaa yutawhamu laysmoodsiima wax la dhihima anuu saas inay u eg tahay sifadaan u maleey maxaa yeelay qofka inta wax suuraysta caabudaa sana buu caabudaa kay tawahum waa layska ilaalinaa waxaa laleeyahy sifadu waa sugnaatay ilaahayna waa u sugaynaa walaa yuqaalu la dhihimaa kayf sifada kayfiyadeedu waa sidee ma la dhahayo haakadaa sidaas marka a'imadii salafka ee dariiqaas wada maray ee yidhi sifaadaas allah sidaasa loo marsiinayaa ayadoon kayf laysmoodsiin oon macna la tawahumin oo aan macnaha daahirka wax khilaafsan iyadoon la tawahumin kayfna aan la isweydiin waxa weeyaan sidaasaa loo sugaya a'imadii tiri ayuu wax ka sheegay wuxuu yidhi haakadaa sidaasa ruwiya laga wariyey can maalik ibnu anas wa sufyaan ibni cuyayna wa cabdillaahi ibni mubaarak annahum dhammaantood qaaluu waxay yidhaahdeen fii haadihi alaxaadiidi axaadiidtan amiruuhaa u marsiya siday u timid bilaa kayf idinkoon wax kayfiya kana caqiidayn una sheegin oon dhihin kayfiyadaasay leedahay ama kayfiyadaasaan ka caqiidaysanahay adoon dhihin siday u timid daahirka u marsi kayfkana waxaa tiraa laa yaclamu kayfa ilaa hu kayf waa leedaha lakiin rabbi alcaalamiin kaliyaha garanaya aimadan uu sheegay marka waa malik ibnu anas imaam shaafici sheekiisii sufyaan ibnu cuyeyne iyo cabdullahi ibnu mubaarak keligood maahane wuxuu yidhi imaamu tirmidi wahaakadaa sidaas waxaa ahaaday qowlu ahli lcilm ahlucilmiga qowlkooda min ahli sunna waljamaaca ee ah ahlu sunna waljamaaca dhammaan dariiqaasay wada mareen yaa sidaas khilaafay oo sifaada ilaahay hadday yamiin tahay hadday yad tahay hadday tahay weji hadday qadab tahay hadday rida tahay hadday istiwaa tahay yaa sifaadaas ilaahay inkiray oo axaadiista iyo qur-aanka ku sugan wuxuu yidhi wa ama aljahmiyatu jahmiyada fa ankarad way inkirtay haadihi riwaayaati riwaayadahaan wa qaaluu waxayna yidhaahdeen haadaa kanu tashbiihun waa tashbiih afir waa xadiiska nabiga oo yamiin ilaahay uu nabiga ku tilmaamay inuu midig leeyahay inuu ilaahay samaa dunya u soo dego waxay yidhahdeen jahmiya waxaan waa tashbiih waa ilaahay oo makhluuqii laisku shabaha waqad dakara allahu ilaahayna wuu sheegay caza asagaa qaaliban wajalla isagaa weyn fii kayri mowdicin hal meel wax ka badan oo min kitaabi kitaabkiisa ka mid ah ayuu ilaahay ku sheegtay aliyadda gacan inuu leeyahay wa samca maqal inuu leeyahay walbasara arag ilaahay inuu leeyahay intaasoo dhan ilaahay wuu sheegtay fata'awalat iljahmiya jahmiyadu way awileen haadihi alaayaati aayadahan fafassaruuhaa waxay ku fasireen calaa gayri maa fasara ahlulcilmi ahlulcilmigu waxay ku fasireen waxaan ahayn fiiri marka meeshaan laba shaya muhiimaha jirta kan koobaad jahmiyadu way fasireen sifaadan ilaahay way awileen oo waxay yidhahdeen daahirku waa tashbiih waa in laga leexiyaa thaniya ahlulsunna waljamaacana waa fasireen oo daahirka macnaha ahay ku fasireen ma dhihin lama fasiri karo lama yaqaano maysan dhihin fiiri wuxuu ku leeyahay fafasaruuhaa jahmiya waa fasireen calaa gayri maa fasara ahlucilmi ahlucilmiga ahlusunna waljamaaca waxay ku fasireen waxaan ahayn marka ahlusunnana way fasireen wanaga soo ogaanay inay yidhaahdeen istiwaha calaa inay ku fasireen iyo irtafaca oo saxiix bukhaari ku taallo wa qaaluu waxay yidhaahdeen jahmiyadu ina allaha alle lam yakhluq ma abuurin aadama biyadihi gacantiisa kuma abuurin de qur-aankana ilaahay ku sheegtay oo nabi aadan inuu gacmihiisa ku abuuray oo ibliis markuu la hadlayay rabbilcaalamiin wuxuu yidhi maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya ibliis maxaa kuu diiday inaad u sujuuddo qofkan aan labadayda gacmood ku abuuray sidaas markii qur-aanka alla ku yidhi jahmiye waxay leedahay laba gacmood alla male kumana abuurin wa qaaluu waxay yidhaahdeen ina macna alyaddi hunaa alquwa yadda alle loo sheegaayo quwaa loola jeedaa macnahaas waa baadi sababto ah makhluuqa dhanba ilaahay quwo waa ku abuura ma meeluusan quwo ku abuurin awooddiisaa jirta ma jirto marka waa ta'wiil ma ahan weliba saxe waa taxriif wey waa leexin marka waa baadil saas darteed haddaa aragto qof ku fasiraya yadda qutro ama nicma waa dariiqadii iyo madhabkii waxa weeyaan jahmiyada wey sidaasay yidhahdeen jahmiyo ahlucilmigi marka ahlusunna waljamaaca waxay kala saareen sifada alloo la sugo iyo tashbiih laba maaday kala tahay isma laha waana ka wuxuu yidhi isagoo sii wada imaamu tirmidi hadalkiisa wa qaala isxaaq ibnu ibraahim wa isxaaq ibnu rahaweyh wuxuu yidhi inamaa wax kale maahan yakuunu tashbiihu tashbiih wuxuu ahaa karaa idaa qaala marka la yidhaahdo yaddun gacanu alla leeyahay ka yaddin gacan kale la mid ah ow mithla yaddin ama gacan la mid ah samcun maqaluu leeyahay ka samcin maqal la mid ah ow mithla samcin ama maqal la mid ah saasaa la yidhaha tashbiih fa idaa qaala qofka hadduu yidhahdo samcun maqalu alla leeyahay ka samcin maqal makhluuqa la mid ah ow mithla samcin ama maqalka makhluuq oo kalea fa haada tashbiih tashbiih kaasaa ah wa ama idaa qaala hadduu yidhaahdo kamaa qaala allahu sidii alla yidhi tacaala alla waa sarreeyaahe yaddun alla gacanuu leeyahay wa samcun maqaluu leeyahay wa basarun araguu leeyahay walaa yaquulu qofkuna uusan dhihin kayfa walaa yaquulu qofku uusan dhihin mithlu samcin walaa ka samcin fa haadaa kaasoo kale laa yakuunu ma noqdo tashbiihan tashbiih wa huwa kamaa qaala allahu waa sidii alla yidhi tacaala alla waa sarreeyahay fii kitaabi kitaabkiisa ku yidhi laysa ka mithlihi alloo kale shay-un shayna ma ahan shay alla lamiduhu ma jiro wa huwa alle asamiicu waa alla maqal badan wahuwa alle asamiicu waa alla maqal badan albasiiru oo arkid badan weeye marka ilaahi weynaa subxaana wa tacaala tashbiih waa iska anfiyey haddana ilaahi weynaa subxaana wa tacaala wuxuu isku sugay waxa weya samc iyo basr alaykum salam amatullah ayuu isku sugay intahaa kalaamu imaam tirmidi raximahullah hadalka imaam tirmidina halkaas ayaan ku dhammaaday waa hadal aada u qiimo badan oo qofka daalibkaa inuu dul istaago xifdiyo uu waxa weyan u baahan yahay wa kullu maa shay dhammaantiis uu yidhi alimaam muwafaqudiin ibnu qudaama wa kullu maa shay dhammaantiis jaa-a yimid fi lqur'aani qur-aanka ku yimid oo saxa ama ansaxay can ilmustafaa nabiga ka ansaxay sala allahu calayhi wasalam min sifaati raxmaan allaha raxmaanka sifaadiisa xaaluu ka mid yahay wajaba waxaa waajib ah aliimaanu bihi in la rumeeyo wa kullu maa shay dhammaantiisa jaa-a yimid oo fil qur-aani qur-aanka ku yimid wax kastoo qur-aanka ku soo arooray ow amase saxa ansaxay canilmustafaa nabiga ka ansaxay sala allahu caleyh wasalam saxa wuxuu ugu xirayaa wixii aan ansixinoo xadiis daciifa ah ma banaano ilahay in lagu tilmaamo ilaahay marka la tilmaamaa waxaa lagu tilmaamin qur-aanka wixii ku sugan iyo wixii sifaada oo ku sugan axaadiista saxiixa ah laakiin caqli ilaahay laguma tilmaamo axaadiista daciifkaana laguma tilmaamo caqiidana lagama qaato axkaamna lagama qaato axaadiista daciifka wa kullu maa shay dhammaantiisa jaa-a yimid fil qur-aani qur-aanka kariimka dhexdiisa ku yimid ow saxa ama ka ansaxay canilmustafaa nabigii la doortay sala allahu caleyh wasalam min sifaati raxmaani allaha raxmaankaa sifaadiisa xaala uu ka mid yahay maagaas minta tabciidiyaad ka dhigin sifaada alle isag wax ka mid a sababtoo ah qur-aanka sifaada ku sugan iyo axaadiista saxiixa sifaada ku sugan sifaada ilahay intaas kuma koobna sifaada alle intaas waa ka badanta qur-aanka waxaa ku sugan waxa weeyaan axaadiis saxiixaana ku sugan sifaadii alla lahaa qeyb ka mid ah laakiin sifaada ilahay inta qur-aanka iyo xadiista ku sugan ma ahan wuxuu alla leeyahay sifaad annagu aanan garayn xataa oo ka tiro badan nabigeena suuban sala allahu calay wasalam waa tii ducadiisa ay ka mid aheed allahuma inaa nacuudu biridaaka min sakhatika wa bicafwika min cuquubatika wa bika minka laa nuxsii hanaa'an calayka anta kamaa athnayta calaa nafsika ilaahow ammaan kuguma koobi karno sifaadda ilahina waa ammaanta lagu ammaanaya waa sifaaddiisa alle marka sifaadda iyo ammaanta aad leedahay rabbiyow ma koobi karno waxaad tahay sidaad adugu isku ammaantay marka sifaada addoommadu ma koobi karaa nabigu haduusan koobi karin marka ciddanba koobi kartaan ma jirto ilahay marka sifaadiisu way ballaaran tahay laakiin qur-aanka iyo axaadiista inta ku jirtaa waa bacdi ama gobol ka mid a sifaadii alle marka wax kasta oo ku sugan oo qur-aanka ku yimid ama nabiga ka ansaxay oo min sifaati raxmaan allah raxmaankaa sifaadiisa xaalu ka mid yahay wajaba waxaa waajib ah alimaanu bihi in la rumeeyo waa qaacida kulliya wey waan anagii soo akrinay a'imadii kaleeto oo qawaacidkaas wada sheegay oo waxa weya laba marjic oo muhiim ah na waanagi ka sheegnay oo xaafid ibnu kathiir fii suurati acraaf tafsiirkiisa iyo alimaamu tirmidi sunankiisa haddana tanana shiiqa alxaafid ibnu qudaamana waxa weeyaan waad ujeedaa qaacidadaas ayuu asna halkaas ku sugay aimada ahlu sunna waljamacna dhammaan sidaas qaacidadaas u sheegaan wa talaqiihi in lagula kulmaa waajib ah maagaas wa talaqiihi wajaba aliimaanu bihi in la rumeeyaa waa waajib wa talaqiihi in lagula kulmaana waa waajib bitasliimi nabadgelin iyo walqabuuli aqbalin in la nabadgelsho oo la aqbalo tasliimka waa inqiyaad hogaansan wax alla wix ilaahay kitaabkiisa ku sugan ama nabiga sala allahu calay wasalam axaadiisii saxiixa ku sugan ee sifaada allah ah waa in loo hogaansamo wa talaqiihi in lagula kulmaa waajib ah bitasliimi nabadgelin oo aan waxa weeyaan aan la mucaaradin iyo walqabuuli aqbalin waxaa la diidaa in la radiyo oo waxa weeyaan la yidhaahdo waxa weeyaan suurtagal ma ahan ama naftu ka cararto naftu dhibsato wixii rabulcaalamiin isagu isku tilmaamay ama nabigu ku tilmaamay haddii naftaadu dhibsato oo aad istiraahdo ilaahay laa'iq uma ahan waxaa ka laazimaya oo hadalkaas ka dhalanaya inaad tiraahdo ilaahay waxa uu isku tilmaamay laa'iq uma ahan oo ilaahay ma yaqaan wax u laa'iqa isagu inuu isku tilmaamo nabiguna waxa uu ku tilmaamo ilaahay laa'iq uma ahan taasaa ka laazimaysa taasuna waa kufri taasuna waa kufri ilaahay weynaa asagaa is yaqaan wax u laa'iq ah makhluuqoo dhanna waxa u oqooq waxa ilaahay u laa'iqa waa nabiga sala allahu calay wasalam marka waa in lagula kulmo bitasniimi hogaansamid iyo walqabuuli aqbalid iyo wa tarku tacarudi ubambixidda in layska daayo lahu maagaas loogu bambaxo biradi ridin waa inaan loogu bambixin ridin macnaha qofka ictiraadaya ee axaadiista soo aroortay waxa way ictiraadaya qofkaas waxa weeyaan waa ridiyey nabigii sala allahu calay wasalam qof nabigii ridiyey ayuu ka dhigan yahy waxaana soo gelaya ridintaas haddii iyaga dhanba la beeniyo ama la taxriifiyo macnihii daahirka ah laga leexiyo oo macno kale loo leexiyo iyadoon wax daliila loo haynin waxaa soo gelaya in inta layidha waa la ihbaatina tashbiih laga ratibo oo layidhaha makhluuqa in la shabaha kulli waxaaso dhamo waa takdiib waana wada baadil marka waa inaan loogu bambixin waxa weeye nusuusta kitaabkii sunnada ilaahay tilmaamaysa radi radigaasna qofku asagoon islaam waad radidayu ridin oo qofka leexiyey oo markii rabulcaalamiin yidhi bal yadaahu mabsuudataana yidhahda ilaahay laba yadood male dee waa ridiye waa ridiye wa tarku tacarudi ubambixidda waa in layska daayo lahu maagii kitaabkii sunaadka ku maagii kitaabkii sunnada ku sugnaa in loogu bambaxo waa in layska daayo biradi ridin wa ta'wiili ta'wiil in loogu bambaxana waa in layska daayo wey ta'wiil in loogu bambaxana waa in layska daayo ta'wiil maxaa la yihahdaa ta'wiilka luqa ahaan waxa weeyaan alrujuuc waa la yidhahdaa caaqibatu shay shayga ciribtiisa dambe waa la yihahdaa almasiir meesha shaygu u ahaana iyo wa tafsiirna waa la yihahdaa taas waa iska luqo laakiin waxaa muhiim ah ta'wiil istilaaxaan in la fahmo waa muhiim ta'wiilka istilaaxa saddex macnuu leeyahy macno waxa weeyaan altafsiir waana sharaxan kaaga akrin sharaxa dhigin altafsiir iyo waliidaax weeye altafsiir in shayga la fasiro wa huwa idaaxu lmacnaa wa bayaanu waa in shayga macnihiisa la caddeeyo oo la fasiro taas waa la yidhahdaa istilaaxaasna waa istilaaxii jumhuuru lmufasiriin a'imadii mufasiriinta ee salafku ay adeegsan jireen wey ibnu jariir dabari iyo qeyrkiisba ibnu jariir dabari tafsiirkiisa kulla aaya marka uu waxa weye fasirayo wuxuu leeyahay ta'wiilu qowlihi tacaala qowlkan alleh macnihiisu waxa weye wuxuu la jeedaa tafsiir inuu bayaaniyo oo fasiro marka macnahaas waa loo adeegsadaa waxaana tusaya ducadii rasuulkeenu u duceeyey sala allahu calay wasalam cabdullahi bni cabaas oo uu nabigu yidhi allaahuma faqihu fi ddiin ilaahu cabdullaahi bni cabaas diinta fahmsii wa callimhu ta'wiil ilaahu cabdullaahi tafsiirka bar wa callimhu allahu bar atawiil ay tafsiir xadiidka imaam axmed ayaa musnadkiisa ku wariyey wuxuuna ku wariyey waxa weeyaan laba kun iyo saddex boqol sagaashan iyo toddoba raqamka ah marka tafsiir wey macnihi tawiilkaas waana macno saxiixa waana isticmaal saxiixa macnaha labaad oo tawiilka loo adeegsadaa waxa weeyaan alxaqiiqatu latii yaulu ilayha shay xaqiiqada shaygan uu ku dambaynayo xaqiiqada shaygan uu marka ugu dambeeyo ku dambaynayo oo uu noqonayo xaqiiqatu shay waxa weeyaan ayaa la yidhahdaa tawiil shaygan xaqiiqadiisa tawiilka sidaasa qur-aankana wuu ka buuxaahay waxaa ka mid ah jannada iyo naarta oo kale xaqiiqadooda wey tawiilkooda xaqiiqadooda qof oguma jiroon rabulcaalamiin ahayn waa sida xadiisulqudsiga uu rabulcaalamiin ku yidhi oo nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam rabbi wuxuu yidhi acdadtu licibaadiya asaalixiin maa laa caynun ra'ad walaa udunun samicad walaa khadara calaa qalbi bashar fiiri marka jannada acdadtu waxaan u diyaariyey lcibaadiya asaalixiin addoommadayda wan wanaagsan maa laa caynun ra'ad waxaan weligeed ilu arag walaa udunun samicad dhaguna aysan weligeed maqal walaa khadara calaa qalbi bashar banu aadanna aan qalbigiisa kusoo dhicin jannada marka waxa weeyaan waxay khilaafsan tahay wax alla waxa indhuhu arkeen iyo waxa dhaguhu maqleen iyo wax alla waxa qalbiga kusoo dhac way khilaafsantahay xaqiiqadeeda marka jannada naloo sheegaya xaqiiqadeeda waa in ayada la arko daartuna waa kadalika nacuudu billahi minha qiyaamaha oo kaleeto waa naloo sheegay laakiin xaqiiqadiis waa inuu dhaco qur-aanka kariimka alla muxuu yidhi hal yanduruuna ila ta'wiila yowma ya'tii ta'wiiluhu yaqulu aladiina nasuuhu min qablu qad jaaءat rusulu rabbina bilxaq fahal lana min shufacaa fayashfacuu lana fiiri ilah wuxuu leeyahay hal yanduruuna gaalo miyay sugayaan ilaa ta'wiilahu qur-aankan waxa uu sheegaya inay dhacaan maahan qiyaamaha iyo abaalmarinta qur-aanku uu sheegayo inay dhacaan oo xaqiiqadiisii ay arkaan intaasay sugayaan hadday diideen in adduunka ku rumeeyaan marka fiiri ta'wiilkii waa maxa qiyaamaha waa inuu dhaco waa xaqiiqadiisii marka waxa weya alxaqiiqatu lati yauulu ilayha shay wey tawiilkaas marka waxay yidhahdaan culummadu labaa loo qaybiyaa ta'wiilkaas oo ah alxaqiiqatu lati yauulu ilayha shay xaqiiqada shaygu uu u noqonaayo oo shayga xaqiiqadiisa ah labaa loo qaybiya hadduu yahay dalab waa amar ama nahy xaqiiqadiisu waxa weya hadduu nahyi yahay waa imtihaal waa inaad ka fogaato xaqiiqadiisu waa saa hadduu amar yahayna waa inaad fartoontood ku dhaqanto fiiri markii rabulcaalamiin uu kusoo dejiyey nabiga sala allahu caleyh wasalam idaa jaaa nasrullahi walfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika wastakfiru inahu kana tawaaba ilah wuxuu yidhi marka nasriga ilaahay yimaado idaa jaaa nasrullah fatxigu uu yimaado oo magaalada la furto mako wara'ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illah ood aragto dadkiioo diinka alle usoo gelaya afwaajan koox koox saddex shay ama bilgaano hadduu saddexdaas amro nasriga alle yimaado oo maka la furto ood haddana aad aragto dadkiioo koox koox islaamka usoo gelaya saddex shay alla amro fasabix bixamdi rabbika fasabix tasbiixso bixamdi rabbika rabbigaa mahdintiisa adoo ku darayo ammaanaya wastakfirhu ilahayna dambidhaaf weydiiy saddexdaas alla amro hadduu saddexdaan arko nabiga sala allahu calay wasalam markuu saddexdii arkay rukuucda iyo sujuudda wuxuu badin jiray subxaanaka allahuma rabbanaa wa bixamdika allahuma kfirlii waa saddexdii fiil subxaanaka allahuma rabbana waa tasbiixii soo maaha subxaanaka allahuma rabbana wa bixamdika so xamdigi maaha allahuma kfirlii waa dambi dhaaf dalabki saddexdii saas sujuudda iyo rukuucdu ku badin jiray subxaanaka allahuma rabbana wa bixamdika allahuma kfirlii caaisha aragtay rasuulka alla waa maxay wax aadan aanan kugu arki jirin kugu arkaho ducadan oodan horay ugu akri jirin rukuucda iyo sujuudda nabiga sala allahu alay slam markaas u sheegay caaisha waxay tidhi yata'awalu bilqur'aan qur-aankuu fartoomaayo ku dhaqmaayo marka shay amara haddii lagu siiyo ta'wiilkiisu waa inaad ku dhaqanto haddii wax lagaa reebana ta'wiilkeedu waa maxay inaad ka tagto haddii khabar laguu sheegana ta'wiilkiisu waa maxay inuu dhaco khabarki saas darteeda nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam waa ru'yooday wuxuu ku ru'yooday laba iyo toban xidig iyo qoraxda iyo dayaxa u sujuuday inii ra'aytu axada cashara kawkaba washamsa walqamara ra'aytuhum lii saajidiin ilaahayow subxaanah wa tacaala waxa weeyaan qur-aanka wuxuu noogu sheegaa nebi yuusuf inuu ru'yooday saasuu noogu sheegaa oo uu ku ru'yooday waxa weeyaan koob iyo toban xidiga u sujuuday iyo dayaxii iyo qamarkii dayaxii iyo waxaan rabaa iyo qoraxdii inii ra-aytu axada cashara kawkaba washamsa walqamara ra'aytum lii saajidiin marka markuu sheegay aabihiis nabiyullaahi yacquub uu u sheegay dadka iskaga sheeginu yidhi ilaaha ku dooranaya oo nicmadiisa kugu dhammaystiraya siduu aabbayaalka ugu dhammaystiray waagii dambe koob iyo tobankii la dhalato walaal markay u yimaadeen iyo aabihiis iyo hooyadiis oy masar ugu yimaadeen oy u sujuudeen waad la yaabi kartaa waxaad dhici kartaa say ugu sujuudeen sideedaba maxaa macaasi ah horta macaasi waxaa ah wixii ilaahay weynaa reebay maxaa daaca ah daaca ilaahay waxaa wixii alla amray sujuudda annaga haddeer makhluuq inaanu sujuudna waa gaalnimana looma ogolo waana laka reeba nebi aadanna inuu waxa weeye loo sujuudaa la amray oo waxa malaa'igta la amray iyo ibliis inay nebi aadan u sujuudaan waa makhluuqa waa diiday ibliis mala'igtuna waa u sujuuday diididii uu diiday waa ku gaaloobay fiiri sujuud makhluuq loo sujuudayuu diiday ibliis waana ku gaaloobay marka shaygu macsi wuxuu noqdaa marka alla reebo markii ilaahay amrana daaca ilaahayuu noqdaa sidaas darteeda nabi yuusuf iyo nabi yacquub iyo owlaaddii nabi yacquub ayaga waxa u banaaneed markay islaamaan inay isku sujuudaan waa ku banaaneed diinkoodii bal ibnu kasiir ka fiira tafsiirkiisa fii suurati yuusuf soo ma jeedid marka inay u sujuudaan ayaga diinkoodii waa ku banaaneed marka iyaga macaasi uma ahayna daacay u ahayd sidii malaa'igtuba ay ugu sujuuday nebi aadam oo daaca ilaahay ay u ahayd kii diidana u gaaloobay marka taas waa iska istidraad eh waxa weeyaan maxalushaahidka aan rabay waxay ahayd markii nabi yacquub iyo owlaadiisiiyo koob iyo toban ay yimaadeen waa nabi yacquub iyo waxa weeye zawjadiisii oo nabi yuusuf hooyadiis ah iyo koob iyo tobankii nabi yuusuf la dhalatay oo ay u sujuudeen waxa weeyaan wuxuu yidhi haadaa ta'wiilu ru'yaaya falamaa dakhaluu calaa yuusufa aawaa ilayhi abaweyh wa qaala dkhuluu misra in shaa allahu aaminiin wa rafaca abawayhi cala alcarsh wa kharuu lahu sujada fiiri waa u sujuudeen markay u sujuudeen muxuu yidhi nabi yuusuf haadaa kanu ta'wiilu ru'yaaya waa ru'yadaydii ta'wiilkeedii macnaha waa ru'yadaydii oo dhacday xaqiiq ahaan u dhacday marka ta'wiil oo ah alxaqiiqatu latii ya-uulu ilayha shay xaqiiqada shaygu ku dambaynayo janno iyo naar qur-aanku sheegay ta'wiilkoodu waa in la arkoo la galo ilahay jannaa weydiisana naartiisaan ka magangelayna waxa weeyaan sifaada alle kayfiyadeeda iyo xaqiiqadeeda cid garanaysa ma jirto cid garanaysa ma jirto oon allah ahayn allah garanaya taawiilka laba macnaan maraynaa hadeer laba macno ayaan maraynaa macnaha saddexaad waxaa la ihahdaa ta'wiil sarfu lafdi can daahirihi ilaa macnan yukhaalifu daahir in lafdiga laga leexiyo macnaha daahirka oo ka muuqda loona leexiyo macno kaloo khilaafsan daahirka ligayri daliilina lagu leexiyo waa in lagu dara kitaabkaa ku dhigaya laakiin ligayri daliil la leexiyo ama lidaliilina lagu leexiyo haddii marka ligayri daliil lagu leexiyo waa ta'wiilka baatilka oo salafku ay diidi jireen oo ahlu sunnuhu ay diidi jireen oo waxa weya laba u qaybsamaa ta'wiil oo lacib ahba oo waa maxay waa in daahirkii laga leexiyo bilaa daliil wax daliilaba looma hayaba waa talaacub waa cayaarid lagu cayaarayo adiladii kitaabkii sunnada waa talaacub waa midka raafidadoo kaleeto kuwan shayaadiin tahay raafidada markay fasirayaan qur-aanka fadbaxuu baqarata neef lo-a qalan suuratulbaqara alla markuu yidhi waxay leeyihiin waxaa loola jeedaa caaisho binti abibakar sidiiq qalan taasaa loola jeeda ay leeyihin marka baqaraa la yidhi maxaa caaisho keenay in lagu fasiro waa talaacub kitaabka alloo lagu cayaarayo wey kaasoo kaleeto marka bilaa daliil ah waa ta'wiilkaas raafidada waana talaacub haddii daliil uusan lahayn laakiin uu isku malaynaayo qofka wax fasiraya inuu daliil leeyahayna waxaa la yidhahdaa waa ta'wiil faasida markaas waa faasid wey marka sifaada allah ee kitaabka iyo sunnada ku soo aroortay in daahirka ay ku cad yihiin laga leexiyo daliil iyadoon loo haynin waxay noqonaydaa talaacub kitaabkii sunnada lagu cayaarayo hadduu qofku ta'wiilka markuu wax ta'wiilinayo daliil daciifa sheegana waa ta'wiil faasid ah waana mamnuuc marka kaas wey midka baatilka haddii daliil loo hayo ta'wiilka noocaasa oo ah lafdigan in daahirka laga leexiyo oo aan loola jeedina macno kale loolama jeedo oo lafdigu waxa weya laba macnuu tusaa macno waa ku cad yahay boqol kiiba siddeetanuu tusaa macnana kuma cadda laakiin waa aqbali karaa lafdigu carabi ahaan haddii daliil saxiixa loo hayo in macnaha loola jeedo uusan ku caddayn waa lagu leexi karaa waa lagu fasiri karaa waa daliil saxiixa markii loola jeedo oo markii loo hayaan dabaa laakiin iyadoon daliil loo hayna macnihii daahirka laga leexiyaa macnaha kale lagu fasiray waa ta'wiil faasid ah ama waa talaaco marka waa in la aqbalo wixii kitaabka alle iyo sunnada nabiga ku yimid bilaa waxa weeyaan bilaa bilaa raddin walaa ta'wiil iyadoon la ridin oo aan waxa weeyaan la awilin oon laga leexin daahirka watashbiihi wa tarku tacarudi u bambixidna waa in laga tagaa lahu maagi loogu bambaxo waxa weeyaan loogu bambaxo biraddi radin iyo wa ta'wiili iyo wa tashbiih tashbiih loogu bambaxana waa la iska daayay oo wixii kitaabka alle iyo sunnada nabiga sala allahu calay wasalam ku sugnaaday oo sifaada ah marka la sugayo waa in la yidhaha sifaadan waa mid ilaahay u laa'iq ah mana shabahdo midda makhluuqa watamthiili wa tarku tacarudi bitamthiil tamthiil in loogu bambaxana waa in la iska daayo oon la dhihin sifaada allah sifaada makhluuq lamida tashbiiha iyo tamthiilka farqigu udhexeeya muxuu yahy labadooduba waa sifaada alloo makhluuqa lagu shabaho sifaadiisa laakiin tashbiiha sifaada alle midda makhluuqay u eg tahay waay tamthiilkana sifaada alle midii makhluuqayba la mid tahay waay marka labaduba waa baatil laakiin tamthiilkaa sii daran labaduna waa baatil waa kufri ilahay in makhluuqiisa lagu shabaho ama loo ekaysiiyo halkaas iska joogo allah subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaaraka cala nabiyina maxamed